kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka samawada ee reebdiyow markabley barnaamijka samawada caawa waxaanu kusoo qaadanaynaa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dhowaan waxa ay dekeda magaalada muqdisho ku qabatay walxo laga sameeyo qaraxyada oo ururka al-shabaab ay kusoo dhexqarinayeen ganacsidada soomaaliyeed ganacsiga ay kala soo degayaan dekeda magaalada muqdisho haddaba dhabarjab intee la eg ayay ku tahay kooxda nabadiidka ee al-shabaab qabashada nisa nisa ee waxyaabaha qarxa barnaamijka waxaa marti iigu ah gudoomiyihii hore ee maxkamadda maamulka degmada baardheere sheekh mukhtaar cabdiraxmaan iyo deerow isxaaq cali horey uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab haddana xubin ka tirsan guddiga la dagaalanka fikradaha guraacan ee maamulka degmada baardheere barnaamijka waxaa si toosa ugala socotaan radio markabley siddeetan iyo siddeed dhibic sideed mekartis iyada oo cidda uu seego barnaamijka ay dib uga daalaacan karto janalka youtube-keena samawada show ama facebooka samawada dotso inta uu barnaamijka hawada ku jiro waxaad fariimo noogu soo diri kartaan taleefanada lambaradooda ay kala yihiin inta barnaamijka uu hawada ku jiro waxaa fariimo noogu soo diri kartaan taleefanka lambarkiisu yahay eber lix hal saddex siddeetan iyo sideed eber shan soddon iyo shan sidoo kale waxaad fariimo noogu soo diri kartaan info at samawada dotso ciddii su-aalo weydiinayso barnaamijka ka qaybgalayaasha waa ay u furan yihiin mas-uuliyiinta barnaamijka caawa martida noogu ah wixii talaya tusaale ay ahayd haysaan waxaad nagala soo xiriiri kartaan eber afar soddon iyo lix eber hal hal saddex barnaamijka waxaa caawa idiinla socodsiinaya anigoo qadar maxamed siraada dhanka farsamada waa maxamed deeq cabdi cali alfa u diyaargarooba dhegaystayaal barnaamijka samawada ee radio markabley aynu ku bilownay dhowaan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa waxay gacanta ku dhigtay waxyaabo laga sameeyo qaraxyada taasi oo maleeshiyada al-shabaab ay kusoo dhexqariyeen ganacsiga soomaaliyeed ee laga keeno dibadda hay-adda nisa ayaa dekeda magaalada muqdisho ee caasimada ummadda waxa ay ku qabatay walhahaasi qaraxyada laga sameeyo haddaba dhabar jabcaynkee ah ayay ku keenaysaa godadkii ugu dambeeyey ee dhagarqabayaasha al-shabaab in lasoo faago waa mowduuca barnaamijka ee caawa waxaan ku bilaabayaa sheekh mukhtaar guddoomiyihii hore ee maxkamadda maamulka degmada baardhare kusoo dhawow barnaamijka bismillaah alxamdu lilah waxdah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah waa mahadsanyahay idaacadda radio markabley saaxiibadii khalaf iyo dhammaantiinkiisa waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin fursadda qaaliga aada isiiseen muwaadin ahaan inaan bal ra'yigayga ka dhibto kobaca nabadeed ee dalkayga aad ayaan ugu faraxsanahay waa shay aada u fiican kuwda hore waxaan hambalyaynayaa idaacadda waxaan hambalyaynaya hay-adda nabad sugidda iyo kahortaga argagixisada iyo dhammaan wixii dalka dhibaayo muqaadaraadka iyo wax kasta oo dalka dhibaayo kahortageeda ay u xilsaarantay dowladdeena iyo habka ay hadda u dhisan tahay oo haykalkeedu horumar gaaray ilaa ay ogaatay macnaha wax aan la ogaan karin inay ogaatay oo halis ah ayna soo bandhigtay waxaa waaye maanta waxaan joognaa markii ugu horreysay aan dhihi karno hay-ad amnigeenna ka hortagi karto in dhibaato lagu soo wado ayaan leenahay waa taas marka hore waa bogaadin waana ku kalsoonahay inaan markaan helnay shacabka soomaaliya taas ayaan ugu qalbi qabuujinayaa tan kale su-aashii ahayd sidey macnaha ay u arkaan kooxda argagixisada sooma kooxda argagixisada waxay ku shaqaysan jireen wax la dhaho baad ama xoog masalan ka soo qaad ninka ganacsadaha ah special dadka nabad sugidda ah dadka dowladaha ah malaha qaar marba waxaan ka shakiyay madaxweynaha naga oo madaxweynayaasha naga xataa in baad laga qaado sida ay macnaha ay isugu kalsoon yihiin ay taleefoonada ugu dirahayaan dadka madaxdaanada ah oo heer qaran ah oo jagooyinka sararahay ayagoo dhahaya meeshaadan soo maraya mada hadli karta hay u dhihi jireen horse taa in laga gudbay oo ay geysanimo adag dhacday oo ay godadkooda loogu galay markaan taas ayaa horta waxay ogaanaysaa nimanka argagixisada ah in argagixisnimadooda meesha ay ka baxday cid aan cid ka baqaysana in jirin oo ciidan adag aan leenahay markaan islaanta caanaha gadaysa ay telefoon usoo diri jireen iyo ninka dhalinyarada ka socda ay telefoon ku baadi jireen dhammaantood marka waxay leeyihiin hay-ad badbaadinaysa oo difaacaysa marka meesha waxaa soo gelaysa in in dhawaala waxaan waxaan aad u jeclaa shacabka inay ka qayb galaan nabadgelyada dadka aad baaritaanka ugu sameeyaan ka mid ahaa muddo sanado ah waxaan usha la dhici jiray shacabka mar dambaa waxaa iisoo baxday shacab inay haysaninba hay-ad ay ku kalsoon yihiin ee shacab shacab fiican yihiin haddana waxaan helnay hay-addii ama cumdigii ay ku kalsoonaayeen hay-ad wax ka celin kartaa helnay oo ka soo qaad nin argagixisaan aniga sheegay anoo shacab ah ninka argagixisa waa la qabdin waa la soo daayay aniga xagee ka galaaya u dhihi jira ninka shacab marka aniga shacabka dhex galo oon dhaho maxaa dhacay waxaan arrintaasaa dhacday senegalna marka hadda waxaa ogaanay gacan qabanaysa argagixisada oo si adag u qabanayso oo oo muwaadinkana kalsooni siinayso tan waxaan u malaynayaa inay hadday wax garanayaan godkii way ka soo baxeen malagiin geliyan malagiin geliya sheekh mukhtaar waay waxaa jirta in dhowaan hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee gacanta ku dhigtay qalab ama agab laga sameeyo walxaha qarxa oo ay shabaab kusoo dhex qariyeen maciishadaha ama ganacsiga kala duwan ee ganacsatada soomaaliyeed ee la soo degaysa xataa haddiiba ay u hanjabeen marka dhabarjab intee la egay ku tahay in la fahmo ubucdoodii ay qaraxyada kasoo gelinayeen allahu akbar allahu akbar walilah alxamd mar kale waxaan u hambaleynayaa hay-adda nabad sugid waxaan aaminsanahay hay-adda nabad sugidda maanta inay og tahay awooddeeda ay gaartay waddankii laga soo gaday ayay ogeed waddankii laga soo gaday iyo sidii loo soo qaaday sidii loo soo qaaday sidii loo soo waday dalkeeda markuu yimidna way qabatay tani waxaan arkaysaa inay gacan dheer leedahay hadda waxayba ka sarreeyaanbu hay-adaha nabad sugidda oo waddamada dariska aan nahay ama kuwa afrikada ah ama kuwa caalamka aan iraadi hadda way ka sareen si fiican bay uga sareysaa hay-adeena marka waxaan leeyahay dee wax ka xoog badan oo ka cilmi badan bay arkeen wax kale lama yaqaanaan way baqeen dee waa maanta waa waa dhabarjabkooda waxaa la yidhaahdaa ma aha nabadgelyadu dal uu ku seexdo taangiyada ma aha diyaaradaha ma aha nuclearka ma aha ciidamada ma aha waxaa la yidhaahdaa lacagta ugu badan nabad sugiddaa la siiyaa dadka waxay ku jiiftaan nabad sugidda eg adiga دربي كدل دربي كدل ربا مركو وصل دعي ربا انتو سكو وصل دعي هذا اللي جت هذا كورف مركو وصل دعو هذي اللي يمالو أو إمالان ويشش إيه هذا إمالان عيد ماشي الحرو أو دعو عقل سوق هذا مركز الله قد بتجو إلا جهرته كافي عموه عذرك كهرتجي في كده بتجي كافي على الحق صح وكهرتجي ما أنت نبض هنا نبض جليدا وحا تلقي وحا كبد الله وتعال أبنها يبقى أنا بليسك معه bilaysku ayagu nabadgelyadu way ka daba tagaan wax muuqda un bay qabtaan nabadgelyada wadanka iyo wadnaha wadanka iyo qaran kasta halbowlihiis waa nabad sugidda nabad sugidda iyadaa shaqaysay hogaankeedana waxaan u rajaynaynaa waan maqlaya kuwo qarandiid ah oo burcad ah oo madax sheeganaya xifdiyada qaarkood inay madax ka yihiin oo hay-adda un alla daba dhigi kuwaana dadkaa ogaadaan inay yihiin kuwii dadka laynaayo kuwii dadka dilayo kuwa ugu xun shacabow hay-adii nabad sugidda wax laga yeelin hay-adii nabad sugidda farmaajo ma aha hay-adii nabad sugidda dowladka ma tirsana nabad sugid nabaday sugaysaa oo waxay ka hortagaysaa waxaanoo kale qabanaysaa waa beentood xildhibaanay soo xulayaan iyo waxbay sameynayaan xildhibaan shaqo kuma laha siyaasad shaqo kuma laha axzaab ma gali karaan shaqana kuma laha waxay ka ilaalin axzaabta dhexdooda waxay ka ilaalin cadowga ka ilaalin dadka xornimada waxay raadinayaan inaad xor noqoto madaxda rabto aad doorato waa been iskuma milmaan hay-adda nabad sugidda iyo wax ka dhexeeya siyaasad ma jirto balse nabadgelyada ilaaliyaan nabadgelyada ilaaliyaan un keliya sidaas arkaysa wax un bay qaban wax kale ma qabanayaan bas ninkii waxa idinku iska celiyay shacba maanta waa maalintiina war hay-adiina ilaalsada nabadgelyada ilaalsada nabad sugidda ilaalsada anigu waan u hambalaynaa mar labaad hay-ad nabad sugidan guul bay gaartay waa laf dhabar wayna ka adag tahay wayna ka xoog badan tahay wayna ka firfircoon tahay wayna aad bayna uga xoog badan tahay kooxaha jirka ama argagixisada iyo xulufadooda oo danaha gaarka leh aan markana siiyo deerow isxaaq cali kusoo dhawo barnaamijka samawada ee radio markabley waad dhegaysanaysa sheekh mukhtaar haye dhankaaga bismillaah alxamdulilah eedeyda mahadsantiin radio markabdhay iyo asxaabta barnaamijka daadiyaasa sida saaxiibkay qadar unu hooba dhalinyarada soomaaliyeed eena gaar ahaan dhalinyarada reer bareere ee may eedii eedanka faraxsanna dhabarjabka ballaaran ee kukooya adowga ummadda soomaaliyeed ileerow ugos nisa howlgelki sida mukhtaar sheekh mukhtaar isu sheegayba howlgalki iyo dekeda muqdisho kufileedi oo aan ka qabatay walha lagsub yow qaraxyada iyo neewal dadka laka dhibaateeyow runtii horta may haytay howlgalkaas may haye howlgal eed iyo eed ee muhiim inkahay bulshada soomaaliyeed ee meel kasta iyo roogto ee may haytay howlgal bulshada soomaaliyeed naftiye laka badbaadiyo sida sheekh uu soo sheegay ee unina hobayna dhalinyarada soomaaliyeed ee deegaankum baareer ka nool ee mayba eed iyo eed inka faraxsanna usbuucyadii lahaa dhaafi iyo toddobaadyadii lahaa muodiba ee wali jabhaaye u deeri adowka ummadda soomaaliyeed runtii adow kumayb waa adow jiritaanshe iyo burburi yowshe kirata ee garabsiyowka dadka soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sida ee shilka diisan ee soomaaliya nesa may qabatay howl eed iyo eed bulshada soomaaliyeed inkabaanaaytay hadda hoo ama walaas darahyada e oo iyo lo-obade hoo hadeeri fadeen amankanba may hadeeri fadne tumoo dhimatay labaatanga dhimatay qaraahaga kudhii iyo dhiiga fadne laakiin alxamdulilaahi ilaahi subxana wataala mayna siiyey hay-ad hadda shaqo unjeeda badbaadiyaasha ummadda soomaaliyeed dhiigshe badbaadiyaasha hantida dadka soomaaliyeed ma haysana ciidamo commandos oo har iyo hamiin geedo iyo buuro dhatyo inka deedaya haani iyo inkagu weynaay isku dhaaf arinyo laqarda isku dhaaf haani iyo inkagu weynaay oo dadkii iyo xukumaayan hamiin ma ii fadaan geena cundurmamaaba jartahe mayb waa may sheene way sheeneehiin cobsida iyo kuquban ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ee shilgadiisan nisa eedi eedankaanbaliyeeye eedi eedanka faraxsanna onahoo ena dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada reer baareere garab suruuna nisa meel kasta oo iyo weelkuqubadaas oo una fursadin halnan gudbiyaan un sheegan hay-adla ku kalsoonaado korow hordhaan sheekh mutaarba sheegay ma jira jirna dadka in iyo meel iyo xogtiyo xogti iyo biyaang meel kedinga red sida sheekh uuse sheegahayba qofkao usu wal sheego oo al-shabaab qarax dhakow ama madajibis oo usu araga lanka usu in sheego kalsooni maka qabna laakiin hadda maybwa boqolkiiba boqol alxamdulilahi rabbi alcaalamiin dadkii soomaaliyeed fahameen hay-adda nisaninbati hoggaan faylanga leta ciidamo faylanga leta dad daacade ilaahay goobsado dadkio iyo dalsho iyo diinto indamqadow yakooy laakiin hordhaan may jirtay musuq maasuq iyo cabsi iyo qof ku wal sheego oo cadowka lingudbiyo hadda cadowkuwa si kasta amiirkanka weyn hoada hadda geega baabuurka qarahanka lambar inka dhijido diyaarad gantaalka dhowta may ka ogaado karo sababtoo ah meella aada xogti siyaasiba may ataa meel oo xogtiye ee kaytanta waaya dero waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa jiro in maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ballaaran ee nisa ay ka sameynaysay qaybaha kala duwan ee kaydadka qaraxyada ama kaydadka dadka dhagarqabayaasha ah ee ka tirsan argagixisada namadiidka ee al-shabaab in ay runtii ka fulinaysa howlgallo sidee adigu u aragtaa howlgallada noocaas qadarow may waa dadka soomaaliyeed orto hata dadka roogo soomaaliyeed mayn shalqaybsiinadla mayn shalqaybsiin dadkaas ma iyin dad horinjeeda iyo dad ridowreedow ridowreedo horta kasaas dad ridowreedow injeeda ya iyin dad horinjeede oo soomaaliyeed hata yarta laakiin ilaahay subxaana watacaala may ku rajeeyaama ina dhibaatooyin ku banno haan yaroo dadka dhibaayan oo iimaan laawayaasha oo caqiidaba in haysano ooba diinba in haysano oo dadka shilimo ka baabi'iyaan haddaana markaana fiiriyo oo bahallon daraasad saaro qiimeeyo ka sameeyo al-shabaab dadka iyo dilahayan oo gumaadayan oo xasuuqayan balka danka yomku leh mayb waa dantayo ku leeyihiin dhaqaala ma helen ahaano diin in sheegeenoo been inti iyo in sheegeen ka qulxiyeen qaadan waliyo in sheegeen
laakiin diinta dhabta e ma e isqarxiyow diinta dhabta e ma e qof jiiri umsurum diinta dhabta e ma e qof masaajida ku baahi masaajidka iritis umsurum taas diinta dhabta e mayaabow kii sheegay qadarow ee diinta dhabta mayta ingargaarka ummadda soomaaliyeed ama dadka muslimiinta oo dhan meel kasta iyo roogan diinta in aad dadka ka dhibaytayd ma e e diinteenna mid waa diinteen nastaahaw dadka ina linka nastaaheeya war liin sheega dhibaatada liinku digo iyo diin ah me laakiin ina ada wadaadkoo islaam ah oo dad qudbageega dhantujahay ina ada markuus masaajidka akubaa masaajid baalis intaada surinto mudaga dhowr diin me abu yaabu diin me dadka soomaaliyeed mayn sheegeen nin sahay garab surimowshe sida wadaadka saaxiibkay garabkay fadhiisha mutarus sheegaba nin sahay garab surimo nin sahay aawiyo nisa wallaha oba nisa may fadaasay hata ina dadka soomaaliyeed gurmad ana ma ku hadalow dadka hata kaambeenka ka jira oo iyo boorka ama dhiigada ka hadlayaan sumcadda nisa iyo dhata war faadiyasin may ma hanjeysaday sidii usu dadka soomaaliyeed in badbaadii lahay naftiyo xildhibaan holow maka jara sheekh ba sheegay faadiyasin maka jara xildhibaan sheendhadow maka jara qof meeljeeyow maka jara fahad dagaala ka jara jihaada ka jara wallaahi bilaahi tallaahi fahad dagaala ka jara dagaalkaas ku jira mayb waa dagaal xaqe xaqe baadilna jigmaah fahad dhiiga soomaaliyeedee badbaadiya ilaahiya kii dhaariya afar tumay afarti october may ku dhii soobo walaagaas diinga ilaahiya kii dhaariye qadarow walaagaas kiin sheegaday taasa diinga diingmee diingmee abu ee wali dhii tumay afarti october wali dhii diingmahayne lama kun tumay todobadi hal mara kun qof iyo naftiyo day ilaahi subxana wa taala qur-aan sheeg maykii leeyahay man qatala nafsan mutacamidan fajizaauhu jahannama qaalidan wahuwa fiiha maaragaaso aayaddaas maaragaaso dadka aayaddaas intay ku maraayan walaalo maanow marka reed mayb waa nisa howlgalkaiyo ka jirta eedeydan mahasanta intan kubadeeyaleya may rajaaya fariintayna ee deeri doonto oo nisa shaqadii kordhiini doonto laakiin may leeyaha saaxiibow qadarow barnaamijyadun oo kale hay badiyo dadka hay wacdigeliyo waa hagaag barnaamijka samawada ee radio markable ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa markan haddii aan dib ugu laabto sheekh mukhtaar oo barnaamijka isagana nagala qayb gelaya qaraxyada soomaaliya ay ka geysanayaan marka dibadda loo keeno soo ma dhici karto meelo kale oo ay ku dhex qariyaan oo ay ku gudbiyaan inay jirto ha way dhici kartaa waa isku dayaya laakiin waxaad ku qalbi qabogsataa walaal in oo hay-ad adag aan leenahay oo ka hortagayso tii dibadda waxay ka soo maleegeen ka qabatay tanna way ka qabanaysaa maanta waa maqalnay berina waxaad maqli doontaa wax kaloo aad ku farxdo waxa hadda aad ka walbahaarsan tahay oo walaaca kaa haayo berina waa laga qancin doonaa oo hay-addu waan ku qarsoonahay inay tanna ay qaban doonto beri su-aasha ima weydiin doonto beri beri dambo su-aalahan ima weydiin doonto waxaad arki doontaa adigoo godadkii wax ay ku qarinayan laga soo qabtaad arki doontaa waxaan ku qanacsanahay walbahaarkan waa wadan muwaadin fiican ayaa tahay adiga dhinacaagana ka shaqay nabad sugidda telefoonada raadiso la shaqeey beri iyo beri dambana insha allah fa biidni mawlana war aad ku farxdaa maqli doontaa oo su-aasha mar dambe aadan ii weydiin doonin waad ka kalsoonaataa maqli doontaa insha allah waaya marka su-aashan waxaan usoo laabanaynaa mawduuca sheekh mukhtaar al-shabaab waxay geystaan qaraxyo marba marka ka dambayso waxaa la sheegaa in qaraxyadooda tanka uu leegyahay uu midba midka kale oo uu ka dambeeyo uu kasii awood badan yahay maxaa sabab u ahadii karta arrintaas waa sax wadanka waa dawlad dhis ayaa lagu jiray malaha waxaad moodaa dadkii madaxweynayaasha ahaayeen oo qaranka ahaa hadda siday u dhaqmaayeen waad arkaysaa oo dalka ugu horreeyay madaxweynaha annaga hadda joogo ilaahay baan kugu dhaarsiya nin madaxweyne soo noqda oo musharaf ah oo isku dayaya hadda qaran inuu dumiyo ama dhibaateeyo siduu raba isaga hadlaayo maxaad moodaa wa waxaan isleeyahay madaxdii oo ka horreysa farmaajo halaactanaantooda iyo nugnugeylkooda iyo ayaa horta wax badan oo la dhaxla ayaga ayaa wax badan sabab u ahaa marka waxaa waaye arrinka waa sidaas ilaahay idinkiisa waxaa weeyaan marka waa sax waxaa marka waxaa sabab u ahaa arrimahaas ayaa sabab u ahayd bal ogow laakiinse waxaan rabaa inaad ila garato geed xididihiisa la siiba laamihiisa maxay tarayan meelihii laga soo qaadi jiray iyo meelihii laga keeni jiray waa la dhameeyey kuwa yaroo gacantooda ku jirana hadda ayaan hubaa in la ogyaha meela yaalaan waana kuu sheegay beri beridan waa lasoo qabanaya kaa waad arki doontaa insha allah qarax o dhan oo dhammaadana waad arkaysaan bilahan gudahooda insha allah waa hadba sidaan garab u siina hogaankeena
markan waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo su-aal kale oo barnaamijka ku saabsan ee dhowaan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxay sameynaysay howlgallo kala duwan oo ama haddii ay tahay qaraxyadii dibadda ay ka keenayeen inay baacsato oo ay gacanta kusoo dhigto inay fariisimo ka ay ka soo qabato qaraxyo waa ay bedeleen hadda nusqadda oo waxay bilaabeen falal miinooyin dhulka lagu gelinayo maxaa u sahli karaad is leedahay inay miino dhulka ku aasaan oo ay gaadiidkii ka joojiyaan isqarxinayo ها جالسك يصرحنا وجوج وين بقيت والأجاري أو إن بعرق مال كستبة إن دي نبص قد أركيس تتواصل مع الله أركي مال كستبة واحد جنيه ولا أركي مال كستبة ولا أركي وأود وين مرك هذين كي زود منتقل كي واحد جنيه دي إن دي ما كو أركي معلن كو أركينا تبطن كلام كله إن كو أركي موبايل صبح الدوران وحاوي سببتها ti usuu sagalaysa ugu dan nafti meesha ugu dambaysa waaye sababtoo ah tan inta baabuur la soo buuxiyo la soo socodsiiyo markii meesha ay geynayaan iyo baabuurkii iyo garaajkii iyo qalabkii ay soo qaadayeen kulli waa la ogaa aad baa indhaha loogu hayay marka way awoodi waayeen inay soo qaadaan taa tabartaa u diiday tanna habeenkii unbay soo dhuuntaan oo meelay ku aasaan oo way ii qarsantay leyn laakiin indhihii maalin ku arkaan habeen ku arki doonaan insha allah tan way kasoo gabagooy doontaa nabadsugadana waxaan leeyahay su-aashan su-aal idiintaa la waay mar dambe yaana la weydiinin ayaan ayagana leenahay ayaan leena leenahay shacabkana waxaan leenahay shacaboo baraaruga lambarada qaata oo nimanka argagixisada ah u sheega nabadsugida liidinkuma soo daynaya mar dambena ma arki doontaane waa kaa sheekh mutaar dadku waxay badanaa sida aad sheegtay ay ka cawdaan inaysan jirin ee, goobo xogta ay la wadaagaan oo ay boqolkiiba boqol ama boqolkiiba sagaashan ka haystaan kalsooni ah in xogtoodii ay bixiyeen ay kaydsanaanayso oo aysan argagixisada u gudbaynin hadda hadda ma la odhan karaa dadkii soomaaliyeed waxay haystaan meel ay kalsoonida warbixinada ay ku bixin karaan
haa horena waan u sheegay may haysanin qaranba ma haysanba dowladna ma haysan bilaahi calaykum nin argagixiso ahoo wata bambooyinkiisa wato ayaa la sheegay way dhacday waa la xiray waa la soo daayay ninka u yimid ninkii waa la dilay bal ka warra arrintaas haa maalinta shacabku isu kalsoon yihiin waxay haystaan meel aan corruption oolin meel aan musuqmaasuq oolin ayay haystaan midda kalena hay-adda nabad sugidda waxaan leeyahay niman oo madaxnimo soo maray ama kuwa hadda xildhibaano ah iyo kuwa ah macnaha dawlad ah iyo kuwa odayaal dhaqameedyo ah oo dambiilaha soo dabakacana waa la sheegay laakiin nabad sugidda waxaas inay ka gaashaamatay ee meel iska saareen aan maqlayo aysan ku dhicin kuwa aan maskaxda badan lahayn fursad ay u heli karaan inay dambiilaha qabtaan baaraan si nadiif ah asi hadduu muwaadin nadiif noqdana biskit lagu sii dhex daayo hadduu cadow yahayna dee jidkii cadow la marsiin laha mudankiis la marsiiyo inta fursad inaan u heleenna waan maqlay oo waan waan aniga ku guda jiray amaan waana taasaan ku kalsoonahay marka waxaan filayaa meel dhexdhexaad ah meel cadowga uula dagaalanto ayaan filayaa laakiin waxaa walbahaar iga haya hay-adda nabad sugidda bal fiiri nin siyaasi hay-adda nabad sugidda wax ka sheegaya ma aragteen weligeed ma aragteen wadanka wadamada dhan siyaasada waa lagu loolamaa oo waa laisku hirtiyaa oo waa lagu diriraa ti ugu dambaysa ilaahay baa weyne wadankii ugu weynaa maraykankaa dhaayin maxaad ku arkaysa wax ka dhex dhacay ma waxyar bay ahaayeen nin dhahay nabadsugideen nabadsugidda waxaana ma aragteen ninka nabadsugidda weeraraya ma aha siyaasi waa argagixiso arrinkaas waxaan jeclahay in lasoo qabto oo runta loo sheego waqtigii cabsidu waa dhammaatay waa ka hatay waayo ugu dambeyn marka ee gabagabadii barnaamijka sheekh mutaar soo gaarinay maxaad ra'yi talo dardaarana aada ku darsan lahayd sida hadda ay u dhabar jabeen ee kooxdan argagixisada al-shabaab ee ku aadan in kaydadkoodii ugu dambeeyey ee qaraxyada ay dadka ku waxyeeleynayaan lasoo gabagabeeyo talo ra'yi dardaaran hor u wada guusha gacantaad ku haysaan maanta waa badbaadadiina ducaqabooshiinow waan idiin ducaynaye hor u wada ee hay-adda nabad sugidda waxaan leeyahay hor u wada shacabka soomaaliya waxaan u dardaarmayaa kusoo celinayaa allaha idiin tusee hay-ad nabad sugida been waaye siyaasad shaqa kuma laha waxba shaqa kuma laha waxay ka hortegaysaa in adig lagu dilay ka hortegaysaa hataa iyada kama daba tagto oo wixii fal dhaca laguma arkayo meeshaas beliiska tagaba waxaan looga fadhiyaa ayada shaqada keliya waxaa waaye nimanka agardaamada sameynaya guryaha ay ku shiraayaan adowgan oo wax soo abaabulaya intii ayna dhibaatada kusoo gaarin ka hor ayay ka hortagaana meesha ku baabi'iyaan shaqadooda waa intaas keliya siyaasad ma aha siyaasadna kuma jiraan marka shacabku waxaan u dardaarmaa war nimankan oo meelaha marmaraayo oo sudadkan wataan hal kursi miyaa boqol qof fadhisa kartaa horta waa maya waxay diideen qof iyo cod ninkii waddankan hogaaminayay idinka inaad doorataan way diideen doorasho qalloocanay dheen allah qalloociye haddana qalloocay way diidayiin oo haddana haddana way ka soo gudbeen oo hay-adda anadii nabadsugidda daba taageen markaan oo annaga dhibaatada naga celinaysa kuwa runtaa loo sheego haddii hadday na soo gaari lahayd anaa waxawaya shacab haddaan maba dooraneene maba na soo gaaraysee haddana meel run uga sheega dhaba ma lahana haddana waddanka waa naga kala xeran yahay marka dawladda runtaa u sheegta adan garabkeenaan taagana shacabkana ha ka hadlaan wax kala maqaba kalan ha ka hadlaan ha ka banaan baxaan macnaha dawga dawlad dhidka haka ha ka leexdaan
kitaaba maam cabdiwaab la liindhikay dadka ma intaas ku daro dadka caafimaad ma haysadaan qofka ha baxow lambar day magala ku qoree nabadoona damaynade marka usuhanagada wal ta- warwalaagaas may la fadeenesa sidii iyo dadkaas galaan galanka weel dhada fada in un diyaar garowdo dadkaas badbaadiyo un baahan yihin dadkaas garab qabasho un baahan yihin dadkaas man baahan yihin hoo ilaahay subxaana watacaala kinroonya gargaaran baahan yihin dadkaas man baahan yihin wal unqobadow dadkaas man baahan yihin in nafsiyada la badbaadiyo kumaandoosta danab iyana eed iyo barnaamijka fursadu man faa'iidaysadee kumaandoosta danab soomaaliya xooga dalka eed iyo eedan mahadsan yihin shaqo qobadeen tallaabo adaga qaadeen howlgallo qobadeen har iyo hameen argagixisada man diidana jiifin diidin meel kasta iyo galan guulaha kushiindhadaa ilaahay subxaanahu watacaala ya garabkiin jira onayna siin la jirna ilaahayna siin howlgallo wada dagaalka wada siin la jirna ma siin ku hirna qalbengaa siin la jira bar kastoo isin suruntin oo isin oo garabka caalamka soomaaliyeed ka wadadan baabi'iya haanu adowka soomaaliyeed ugus baaba'de ha geegon maxa usboonaadan miina jid jidgelyowi lambajaaj xagaadada meel bajaaj inta dhiig surujiyo god fag fag inta le way suubiyo dalag meelo saase dhigay hamar dhatee miina dhulgeliyo iyo ku bilaabat haanasna insha allahu may rajeeyay in ciidamo dharcada iyo inta liinsamaaye madaga la dhawo kii dhulku fiiriyoba haata ayaantoo may haytay labkoosargaal oo meelung baareera rooga jiray cabaasa leera jiray war intuu shacabka kadi noqon lahaa buu yidhi war intuu shabaabka kadi noqon lahaa shacab dhinti ha noqdo macnaha muxuu mu may kuwada kasaase may kuwaday taxadarka naceebka usu shabaab noqoba dhankaas inta usu shabaab fakada noqoda fada shacab dhintaa noqda dawladduna may ku codsadaa indho ina shilfeeda war hal qof oo howlgal walka nagaday wal masiinku taraasa dawladeed haano kunkubof ogeego gurbati alin haysada dhiisho cidnamalin haysada kunkukubadan oo galantiyo iyo kudilaan alin haysada cid idweydiyaasha male dadka soomaaliyeed qabiilka isku dhaafo walaalayaalow soomaaliya qabiilka isku dhaafa soomaaliya qabiilka ku hira qabiil walmana siyaab soomaaliya intaasaa ka gabagabeeya qadarow
waa hagaag waxaan ka cudur daaranaynaa waktiga wayna hayaa ogey dhegaystayaasha qadka telefoonka balse waxa ay dhegaystayaasha aarahdooda noogu soo diri karaan telefoonka lambarkiisu yahay eber lix hal saddex sideed sideed eber shan soddon iyo shan ama info at samawade dot so guntiga gabagabadii dhegaysan waxaa intaasi kusoo afmeeraynaa barnaamijkii samawade radio markabley caawa barnaamijka anigoo qadar maxamed siraad ayaan la socodsiinay halkan idin barnaamijka anigoo qadar maxamed siraad idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinay dhanka farsamada waa maxamed deeq alfa dib intaan lagu kulmayno barnaamij caynkan oo kale ah nabadgelyo
Dime,